asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhawaada saxaabay meel kastoo ay iga dhegeysaneysaan iyo waqti kastoo ay dhegeysanaysaanba waxaan leeyahay waqtigu ha idiin wacnaado halkaa iga dhegeysanaysaan ama iga daawanaysaan waa Somali Happy Family Podcast barnaamijka qorsheynta qoyska barnaamijka waxaa ila socodsiinaya anigu waa Saare Xuseen waxaan leeyahay soo dhawaada haddii aa iga dhegeysanayso YouTube-ka iyo haddii aa iga dhegeysanayso Facebook page-ka waxaan leeyahay soo dhawaada mowduuca wuxuu ku saabsan yahay een, sida aad ku ogaan lahayd isbeddelka ku yimaado een, lamaanahaaga iyo marka uu xiriirku xumaado een, qaabkii aad calashaan oola macaamili lahayd lamaanahaada marka uu ku yimaado isbeddel een, qaabkii aad ula macaamili lahayd iyo waxyaalaha lagu garto kaas ayuu ku saabsan yahay, waxaan ku leeyahay soo dhawow Een, haddaa igu cusub tahay halkan waxaan kusoo gudbiyaa arrimaha qoyska horumarinta shaqsiga dhiirigelinta waalidiinta tarbiyadda carruurta waxaan ku leeyahay soo dhawow mowduucayga haddii aan usoo gudagalo baryahan waxay soo een, su-aalo badan ayaa la iga soo weydiinayay dhanka podcastiga youtube-ka dabcan waa la iga soo weydiiyey een, oo ku saabsan arrimaha lamaanayaasha Een, insha allah marka ramadaanka dhamaada ayaan su-aalaha soo qaadan doona haddii ilaahay idmo laakiin kan waa mowduuc yaro kooban sideed ku ogaan kartaa een, inuu isbedel ku yimaado lamaanahaaga iyo sideed uga falcelin kartaa ama aad oola macaamilaysaa kaas waaye Een, xiriirka marku uu- aad arkaysid inuu xumaanayo xiriirka kaala dhexeeya lamaanahaaga waxyaalaha lagu garto waa isbedelka ku yimaado Een, saddex nooc ayuu isbedelka yahay midna waa isbedelka calaashaan dhanka dareenka ah isbedelka dhanka dabeecadda iyo isbedelka dhanka hadafka ah Een, isbedelka hadafka wuxuu noqon karaa qofka markuu hami kala yeesho een, waxaa gelayo een, calaashaan ismoodmoodsiin ama waxaad arkaysaa qofkaanoo mashquulkiisa badan yahay qofkaanoo ku keergareynin qofkaanoo waqti ku siineynin qofkaanoo iskaa dhadhaafinayo taas waa markuu qofka uu leeyahay hadaf ama vision adigana aada ogeyn tan kale waxaa waaye marka qofka dabeecaddiisa isbedesho een, dareenka aan ku sheegay dareen bedelkiisa waa markuu qofka dabeecaddiisa isbedesho wuxuu noqonaa qof dulqaadka ku yaryahay wuxuu noqonaa qof ku ignoor gareeyo qof aan ku fahmin qof hadalka kuga caburiyo qof waxaad sheegaysa aan kaa hoos qaadin ayuu noqonayaa Een, tan kale oo dareen hadalka ah waa markuu qofka uu noqdo bilaa naxariis bilaa dulqaad een, bilaa respecti xushmad la'aan calaashaan markuu qofka uu noqdana ayadana waad garanaysaa waxyaalahaas oo dhan markuu qofka lamaanahaada ku yimaado ood aragtid qofkii qofkuu ahaa inuusan ahayn oo waxyaalo badan iska bedelin hadduu qofkii dabeecaddiina iska bedelay dareenkiiyo naxariistiina uu iska bedelay hadafkiina uu iska bedelay sidee markaad oola macaamilaysaa taas waaye mowduucayga ama halkan u socdo sidaa aad oola macaamilayso oo ugu fudud waxa weeyaan miiska wadahadalka inaa kusoo laabataan een, inaad wada hadashaan aad qofkan wada hadal u balamisid waxaan doonayaa inaan kula hadlo inaan kaa weydiiyo wax waxa kugu dhacay maxaa kaa qaldan maxaa iska kaa bedelay taas ayaan doonayaa inaan kaala hadlo qofkii ayaad ballan u samaysanaysaa waad wada hadlaysaan miiska wada hadalka ayaad imaanaysaan erayada ama siiqada aad adeegsanaysid waa meeshaan u socdo siiqada aad adeegsanaysid marka qofka aad rabtaa inaad wada hadashaan li'annahu xal ayaad rabtaa xiriirkii ayaa soo waxaa soo galay madmadow ama waxaad aragtay qofkii oo gebi ahaanba isbedelay Een, marka adiga waxaad rabtaa xal inaa heshid waxba ha murugoon ha isku buuqin ha isbuufinin Een, sheekada adinka bes ha ku ekaato ballanso qofkii la fariiso siiqadooyinka markaa adeegsanaysid waxaa ka mid ah inaad qofka marka ugu horeyso aad ammaantid inaad qofkan ammaantid oo aad u sheegto inuu qof fiican ahaa qof dabeecadiisa aad u wanaagsanaayeen maxaa iska kaa bedelay dabeecadahaadi way wanaagsanaayeen ani waan yaabay maxaa iska kaa bedelay qof noocmaa aad noqotay qofkii ammaan ku bilow Een, ammaanta ka- markaad kasoo tagtid qofkii waxaad u naxariisataa si naxariis leh u naxariiso waxaad tiraahdaa een, maxaa iska kaa bedelay ma caafimaadkaada wax ka qaldan yihiin maxaa kugu dhacay sidee wax u dareemaysaa sidee wax kaa yihiin Een, hurdo la'aan maa ku hayso baryahan ma seexatid waad fakertaa maxaa kugu dhacay yacni qofkii waxaad dareensiinaysaa qof een, ka dareen naxaya inaad tahay u naxariisanayo caafimaadkiisi dhinac inuu ka ogaado rabo waxyaalaha ku furfuran inaad ogaad markaa qofkii markaa ammaantid naxariista buugga naxariistan aad u furtid wuxuu noqonayaa qof hadduu markaas uu jiro caafimaad daro ama situation markaas ayada waqtigaas jiro xaalad adag ay ku adagtoo kale uu ku- inuu kula sheergareeyo u badan tahay uu kula wadaago hadduu hadaf lahaa een, hadafka uu lahaa inuu kuu sheega ayaa iyadana ah imaanaysa ama macquul ah Een, waxyaalaha markaad iska ilaalisid oo ah calaashaan inaad ka hortagtay loo baahan yahay waxay tahay inaadan qofkii dhaleecaynin inaad qofkii dhihin maxaa kugu dhacay Een, waad i dhibtay saanaad igu samaysay maxaa kugu dhacay calaashaan waad i dulmisay kanaad i yeeshay aad eed sheegad aad gelin qofkii aadna dhaleecaynin qofkii aadna qodqodin aadna dhihin calaashaan een, waxyaalahu kugu soo sameeyo oo kale qofka marka uu kacsan yahay uu isbedelo waxaa laga yaabaa waxyaalo badan inay ka dhacaan qaladaad badan inuu sameeyo sababtoo qofku ahaaba maaha wuu isbedelo soo maaha markaasoo kaleeto waxaa la rabaa qaladaadkiisa xitaa inaan soo xusuusinin laakiin sidii si weeg oo sarbeeb ah een, dulmar waxaan jeclaan lahaayoo kale tole inaad qofkaadi ii noqotid waxaan jeclaan lahaayoo kale inaan hadalladaadii macaanaa helo oo kale waxaan jeclaan lahaayoo kale naxariistaadii inaan helo waxaan jeclaan lahaa qofkaadi inaad kusoo noqotid waxaan jeclaan lahaa wixii ee naga qaldamay inay noo saxmaan waxaasoo dhan aad isticmaalaysaa saasaan jeclaan lahaa saasina wax u dhacaan baan jeclaan lahaa bedelkeedii aad ka dhihi lahayd saa iyo saabaad igu samayso oo daleecayn lahayd taas iska ilaali waxaa kaloo iska ilaalisaa qofka inaad waqti siisid uu ku hadlo waqti uu ku fakerina inaad siisid haddii uu rabo qofka inuu waqti qaato okey waqti soo qaado waa kuu ogolahay kasoo faker in xaaladanada saan kusii socoto iyo inaan wax ka bedelno waqti ayaan ku siinaya qaado dheh Een, waxaad kaloo siisaa qofka aad markaad ammaantay kadib u ogolow qofka xataa hadduu hadlayo inaad hadalkiisii dhegaysatid inaad dhagaha u raaricisid inaad qof dhegaysanayo dhegaysto fiican noqoto u samee haddii een, ay marka imaado inaad qofkii dhaleecaysid maxaa dhacaya marka haddii qofkii inaad dhaleecaysid ay imaado ama aad calaashaan hadalkii ku caburisid ama aad dareen kicisid oo waxyaalihii dhacay oo dhan aad soo xusuusid saasaad igu samay saanaad igu yeeshay wax wanaagsan imaan samay awal baa anaa kugu dulqaadanayay maxaa imaanaya waxaa imaanaya qofkii inuu isi sii xirxiro oo wixiisi ula cabursanaabo uu sii xirto ayaa imaanayso marka adiga xalka keliya ood gaari karto waxaa waaye haddaa rabto qofka inaad la dhiirgaraysid oo aad aad ogaatid isbedelkiisa waxa ka dambeeyo hadduu yahay caafimaad hadduu yahay hadaf inuu leeyahay hadduuba yahayba qofka inuu kaa jaranayo xiriirka oo uu rabo inuu adiga dhan iska kaa gooyo waxaad ku ogaan kartid waa inaad ammaantid inaad u samirtid inaad waxyaalo wanaagsan xusuusisid inaad calaashan ahaatid qofka adiga een, dulqaadka iyo beshanka samaynaya inaad adiga tahay adiga oo dantaada ay tahay inaad ogaatid qofkan waxa uu isu bedelay isbedelku waxa uu ugu yimaaday inaad ogaatid ay ay hadafkaada adiga uu yahay waa inaad waxyaalahaas oo dhan isticmaasha marka insha allah een, waxaan ka hadli doonaa oo mowduucan ku xigi doona haddii ilaah idmo sida calaashan qofka haddii aad ogaatid waxa uu yahay oo dabeecadihiisa dhan ay ku soo baxaan markay aad ogaatid waxyaalaha calaashan qofkan aad ku sameynaysid ama waxyaalaha aad uga hortegaysid taas ayaan insha allah ka hadli doonaa haddii ilaah idmo marka barnaamijka intaasoo kusoo gabagabeynaa waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu